Bismillah, alxamdulilah, wasalaatu wasalaamu calaa nabiyina wcalaa aali saxbi wasalam amaa bacd xaaladda magaalada ka dhacday roob oo aada u xoog banaa da-ay jidadkii dhan waa go-een wax meeshaan waxalleeya maahan oo canshuur xoog ku qaada ku mashquulsane wax gurmada ama dad loo qabtay maana arag mana maqal saas daraaddeed hadda ka hor bar hadda wardhigle waxaa ka dhacay biyaha xideen xataa ilmo yaraa ku dhintay degmadaa loogu tegay naagaa joogto waxay dhibaatadaasaan haysata waxay tiri iska soo aruuriya lix kun oo doolar haddaa ritiin biyaha inaan idinka furo ha socdaane marka saas daraaddeed arrintan waa dadkan akoonkooda waa furan yahay ken basa yaqaaniin marka waa arrin la yaab leh dad dowlad sheeganaya oo dadku sugayaan oo mas-uuliyade waxaasna waxaa keenaa adeer madax ayaa laga shaqeeya qoomkan madaxooda kuma shaqeeya madaxooda xalanuu jiraa wixii sameeya dadka isku dira xira jidadka qalleeya dadka dhan mashquuliya laakiin allah macana haddaan helno dad ilaahay ku istiqaamo la helo tawakul la helo waxbaas waxba nagama taraya in tansur llahu yansurakum waysabada aqdaamakum falaa qaaliba lakum asbiruu wasaabiruu waayahay sanad kasta markii roobab ay da-aan dhacdooyinka kuwan la midka ah way soo lalaabtaan marka maxaa arrimahaasi sababay
waxaa sababa in wax cid ka qabanaysa aysan jirin haba yaraatee haye
markasaa daraaddeed dhibaatadaas waa jirtaa hodan waa jirtaa meel kastoo la maro jeedka waaweyne waa xirmeen waa hol loogu talagalay waddanka dhan inuu curyaamo xagga dhaqaalaha xagga nadaafadda xagga xiriirka xagga gaadiidka meeshay maraayaan oo mucadal jidadka dhan laysku xirma loogu talagalo sababtoo magaalada waxaa loo banaynayaa dad banaanka jira maalin dhawood shir jaraaiduu qabtay ninka magaalada dadaa weydiinayaan waxaa la yiri dhulkiina waa la gadaa meel kasta waa la dhacaa see wuxu jira wuxuu dhulkiina adinkaa laynkugu shaqaynaa hadday dad madaxa noo yimaadiin meelaan kusoo dhoweyno meel qurux badan hoteello ma leh marka dad saas u hadlaaya ummad uma maqna laakiin ilaahay yaan noo maqan boqolaal milyan oo dollar ayaa reer muqdisho canshuur ahaan looga qaadaa oo marka xaggee waxyaabahaasi lagu bixiyaa akoonka ayaga ay dadka kusii dhibayaana lagu shubaa bangi mala dowlad oon bangi lahayn wax la yaab le waaye si toosa waxaa hawadaaba loogu qaybsadaa ciidankana waa lasoo diraa soo aruuriya dadka xira dhaca kan walilahi alxamdu waa iska sabrayna asabru ayib
dadka muqdisho sidee uga falceliyeen fateexadda iyo waxqabad la-aanta dowladda federaalka ayadoo waxaas oo canshuuraha laga qaado
way wada qaylinayaan dadka bajaajiley waa qaylina tagsila waa qaylina cid walba waa qaylina laakiin cid wax ka qabanaysa ma jirto dadku dareenka waa qabaa jubtu waa qabaa dhibaatada waa dareensan yihiin mudaaharaadna ma samayn karaan xabadaa hoos lagu dhiga waa ogyihiin maxaa la gudbeen dadka magaalada muqdisho iyadoo canshuurtoodii laga qaadayo haddana xaalad caynkaasi ay ku sugan yihiin waxaa la gudboon in ilaahayn aan tala saarno dhammaanteen ilaahay aan hoggaansanno aan barino niyad saalixa aa ilaahay aqbala camal saalixa aa ilaahay kor yeela markaas ilaahay awooduu u leeyahay ballankana ilaahay ou galo man ka baxo awooduu ku fuliyana waa leey markaasaa nasriga ilaahay la helaa dadkan dadka dhibaaya ilaahay waa naga wareeji karaa laakiin haddaan anagoo qabyaalaad qajajac daciiftinimo qababacan iska daban iska wareegayno ti waa ciqaabta waa nagu sii soconay jid kale loo mara ma jirto rujuuc ila allah tawakul cala allah waman yactasim billah faqad hudiya ilaa siraati lmustaqiim aad buu u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa suubiya caraali oo ka mid ah waxgaradka magaalada muqdisho waa mahadsantihiin adinkuna baaraka fiikum istaqiimu